asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhalle aan xubinteenna murtada maanta aynu dhinacyada badan iskala eegno teenan maantana haddii eebeyn mahayo waa mid ka mid ah kuweennii caalamiga ahaa waxaana ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii saddexleyda ahaa oo ka mid ah mid ku cajiibka ee wakhtiga ka mid ah middan waxayna leedahay ama ayna tusaalaynaysaa waxay tidhi soomaalidu saddex ma iimaansadaan soomaalidu saddex ma iimaansadaan sidoodaba saddex xaalo soomaalidu maba iimaansadaanba waxaan iimaanso markii lagu leeyahay waa isdeeqsiyo isku filaysii raashin yar baad haysataa dee isku filaysii isku filaysiyadu maxay tahay niyad ahaanna isugu qancee dareen ahaanna u wadaaga ama gacan ahaan iyo quudasho ahaanna u wadaaga dareen ahaanna isugu qanceoo niyad ahaan ugu qanac waxa aad haysato alxamdulilahi dheh isdeeqsiin baa la dhahaa waxaa laga yaabaa nin boqol kun oo dollar laga bixiyey inaad maqasho oo mexico derbiga ka booday lagu dhaho xabsi buu galay waxaa laga yaabaa mid konton kun oo dollar inta guri looga bixiyey haddaba guriga hooyadiya guriga u gadaysa yaa laga yaaba intay dirto so konton kun oo dollar qaarna bixi qaar badda sii maray oo meelaha badda ku dhintay waxaad maqlaysaa gabadh iyadoo gashaanti oho weliba nin lacag badan oo raba inuu guursado ka cararaysa oo diidan iyo inay wax dhaqatiyaan oo meel xuquuqdhaaga lagu waxeeyaa jirta oo beher galbeed la dhaha maqashay intay orada inay meela intayna baddaba gaadhin inta qolo cawaane ay qabsato ay toddoba ilmood xoog kaga dhalaan waa dhibaatooyinka jira ayay ka mid tahay dulliga soomaalida haysata iyo fikir xumada iyo gar barwaaqada ay haysataa may iimaansaninba soomaalida meel kastoo ay joogaan haddii eebayd bahaye markaa waxa weeye soomaalida waxaa la yidhi saddex ma iimaansadaan haye maxay tahay saddexdaasi waxaa la yidhi soomaalidu saddex ma iimaansadaan waxay wadaagaan waddanka ay leeyihiin iyo weeraha murtidooda saddexdaaba soomaalidu ma iimaansadaan aad iyo aad ugu fiirso waxaa lagu yidhi waxa ay wadaagaan soomaalidu ma iimaansadaan waxa ay wadaagaani waa maxay dee waa taariikh dee waa af dee waa nolol dee waa jinsiyad waa ehelnimo waa qaraabanimo annaga ree hebel iyo annagoo ree hebel ay taagayin qoys walban suu ree hebel u yahay ayuu hoos isu fandhicili intuusan sii fandhicilu wuxuu tegi xaafaddii cabdinaasir barkhalle ama guriga axmed barkhalleu tegi markuu guriga axmed barkhalla tagaana waxaan dhahayaa anigu maaragtay ina cawralaan ahay oo kaasu waa ina cibaado oo kaasuwa maarata waa ina dhool saasaan isu kala qaybanayna waa annaga laftanadii ogow waa xaafadanadii heer axmed barkhalla ahy waa dhibaatooyinka ina haysta ayay ka mid taho qabyaaladdu haddayna xuduud lahayn anigu horta idiin qarin maayo qabyaaladaystaan ahay waa haddaan soomaali ahay ama haddaan cabdinaasir barkhalla ahay qabyaaladaystaan ahay laakiin qabyaaladaystaan ahay maxay tahay qabyaaladaystaha afka hooyo iyo hiddaha hooyo iyo dhaqanka hooyo ayaan ahay waa qabyaaladaystaha afka hooyo dhaqanka hooyo hiddaha hooyo saddexdaa ninkii wanaajiyaa ee soomaali ah aad iyo aad baan isugu wanaagsannahay isku qolaannahay diintiisa iyo dhaqankiisa iyo dadkiisaba iyo afkiisa iyo hiddihiisa ninka ilaaliyo soomaali ah aniga isaga waxaan nahay walaalo masaa laakiin ninkii halleeyo ee ka tagaay kala dhimanay aniga ree hebel baan kala nahay aniga ninkaas aniga qabyaaladaystanimadaydu waa taa soomaalidu marka saddex ma iimaansadaan waxa ay wadaagaan waa wixi aynu wadaagnay af iyo dhaqan iyo hiddo iyo diin aha taa iyadaa ma iimaansano nin walba dee dhinaciisu ka hadlaynaya oo haddaan wada ilaashan lahayn waxaynu hagaagi lahay waa midda labaade waddanka ay leeyihiin waxa ay wadaagaan iyo waddanka ay leeyihin waddanka ay leeyihiinna ma iimaansadaano de waa kuwaas tahriibka aadahaya yaacahaya halay dhoofiya iyo hiriirtii oo ka oo aan ka yaacnay waddankiio wax iimaansi ah oo aan ku qabno waddankii aynu lahayn ilaahay ina siiyey iyadana ma jirto meeshu doonaba ha aade waa shantii soomaaliyeed la socoyaa waxaan ka hadlahay soomaaliya ma ah shanta soomaaliyeed ma iimaansana iyadana waa midda afraad ee weedhaha murtidooda murtida iyo xigmadda sugaanta tilmaamaha maahmaayaha waxa aynu leenahay ma iimaansano sababtaynaa u iimaansanin maxay tahay waxaa laga yaa inaad maqasho ingiriis baa yidhi talyaani baa ku mahmacay faransiis baa ku mahmacay bortugiish baa ku mahmacay adoo heli kara inaad haddii eebaidmaaye laba milyan oo mahmaahoodo afkaaga hooya inaad soo qaado oo maaragtay dadka aadaad warac kaga dhigta adoo heli kara ayaad luuqado kale xamaali u tahay oo aadan afkaagii hooyo iyo hiddahaagii hooyo iyo dhaqankaagii hooyo midna aadan iimaansanaynin taasina waa ciladaha soomaalida haysta waana midda loo leeyahy soomaalidu saddex ma iimaansadaan waxa ay wadaagaan waddanka ay leeyihiin weedhaha murtidooda saddexdaasba ma iimaansadaan ayayna leedahay xubinteenna murtida maanta idamka eebe mahmaada maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi ama aan dhahaynaa gallad midgood waa inta afku qoyan yahay gallad midgood waa inta afku qoyan yahay